waagii baryaba dadweynaha reer muqdisho ayaa la soo toosa dhacdo hor leh hawa xanuun iyo muruga reebta shalay labadii subaxnimo waxaa la sheegay in xaafadda shanta geed ee degmada howlwadaag laga afduubtay gabarh ka mid ahayd ardaydii ka qalinjibiyey dugsiga sare sanadkan gabadha la afduubtay ayaa lagu magacaabaa hibu maxamed xasan waxayna ahayd siddeed iyo toban jir hooyadii dayaa bannaanka adeeg uga dirsatay balse koox wadata gaari madow ayaa afduub u geystay kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la garanaynin halka ay la aadeen xalwo axmed faarax waa hooyada dhashay gabadha afduubka loo geystay waxay ka waramaysaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee la waayay hibo iyo sidoo kale xiriir kooban oo ay la soo samaysay gabadhayda waxaa ku dhacay adeeg yar oo tiishahan u dirsaday ayadoo ay laba saac tahay waxa waaye anigana meesha anaa joogo tiishiisoo qamaan iri waa dhiray gabadho ay ugu soo daahtay ma aysa soo daahi jirin qof lagu yaqaanana maaha waxaa iri gabadhi waa maqantay gabadh darisoo ila joogta waxay tii hiba ma soo daahi jirin gabadhi maxaa ku dhacay maanta gabar kaloo habriraan waxaan wacay gabadhii waa iga maqantay naa gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tegey waa soo laabtay dhar aa gashatidaan iri taleefonkaa ku celceliyey waxay ga qabtaan waay hadhowbay soo wacday waxay taa adigana hooy maanta may soo wacee anigana arrin adan baa i haysata meel aanan oqoona la igeeya oo mugdi ah hooy iisoo ducee macaanto markaa ooye iyaduna iyadoo ooysa ay ugu dambeysay xalwiya gabadha la afduubtay walaasheed ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan waxba u qaban dadka reer muqdishona ay leeyihiin cadow aan wax ka difaaco lahayn orod baan qaaday saldhigaan tegey waxba la iima qaban meel walbaan tegey c i d aan tegey gobolkaan tegey waxba la iima qaban intaas qur-aanka ilaahay baan akhristay allaha igu soo daay cadow baa magaalada ku jira dowladna wax ka qaban mayso dad kalena wax ka qaban maayaan dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay faataxada noo maraan meel walba ee joogaan maanta haddii la dhaho cunug gabar soomaaliyeedaa maqan ama wiil soomaaliyeedaa maqan haddii la dhaho dowlad goobaysa annaga maqanno waddankeena waxay ka danqanayaan malaha magaalada muqdisho oo caasimada u ah dalka soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigelisay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu liita ee soo mara caasimada waxaana ka mid ah dumar la kuufsaday misana dabaq laga soo tuuray askar caruur faldhiwaad ah kula kacay iyo afduub loo geysanayo carruurta iyo dadka waaweyn oo si maalinla ah uga dhaca degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho